halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa soddon waa sabtendhaadee soddonka bisha janawari sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdilcasiis xuseen cusmaan
qodobadaan idaacaddiina galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah madaxda afrika oo maanta magaalada adisababa uu uga furmay shir madaxeedka lix iyo labaatanaad ee midowda afrika iyagoo ka doodi doona xaaladda dalka burundi iyo arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaaradda afrika ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo waraysi khaasa siiyey idaacadda v o a kagana hadlay go'aanka dowladda ay ka soo saartay qaabka doorashada soomaaliya ay u dhacayso sharmaarka ayaa ka hadlay sababta somalilan iyo puntland aqalka sare loo siiyey kuraas dheeraada
runtii waxay ahaayeen dastuurkan uu ka horeeyey adiguu ka baaxadiyey dabaan ahaan iyo bool ahaan marka taas xildhibaankaasa lagu siiyey runtii waana taxdiman iyo marka hore doo codsanaya inuu xaqin lana fiiriyo waraysigaasi aanu la yeelnay ra-iisul wasaaraha goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka toban qof oo tahriibayaala uu ku jiro ilmo yar oo shan sano jir ah ayaa hafasho ku dhintay markii ay dooni ay saarnaayeen ay ku degtay maanta oo sabtiya badda mediteraneanka xilli ay isku dayayeen inay u tallaabaan dhinaca yurub wakaaladda wararka u faafisa dalka turkiga ee la yidhaahdo dagon ayaa sheegtay in saddex iyo afartan ka mid a dadkii doonidaasi saarnaa lasoo badbaadiyey ilaalada xeebaha turkiga ayaa baadidoon ugu jiray haddii ay jiraan dad kale oo ka badbaaday shilkaasi oo badda iyagu sabaynayey doonidan ayaa ka tagtay xeebaha galbeed ee turkiga iyadoo kusii jeeday jasiiradda lesbos ee dalka griega mid ka mid a dadkii ka badbaaday shilkan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in ugu yaraan labaatan ka mid a saaxiibadii oo doonidaasi la saarnaa ay maqan yihiin dadka u dhashay syriya afghanistan ayaa ka mid a dadkii saarnaa doonidaasi
tobaneeye madaxda afrika ayaa sabtida maanta ku sugan magaalada adis ababa ee dalka etoobiya halkaasi oo ay kaga qayb galayaan furitaanka shir madaxeedka afrika madaxweynaha zimbabwe ahna guddoomiyaha ururka xilligan robert mugabe ayaa furay shir madaxeedkan sanadkanna waxa uu shirku diiradda saaraya xuquuqda aadamaha ee qaaradda qalalaasaha ka taagan dalka burundi ayaa ajandaha ugu weyn ee shirka midowda afrika ayaa qorsheynaya inuu dalkaasi u diro shan kun oo ciidan nabad ilaalineed ah si ay u xakameeyaan dagaal sababay dhimashada tiro ka badan afar boqol oo qof dowladda burundi ayaa sheegtay inay la dagaalamayso ciidanka ajnebiga ah haddii ay isku dayaan inay dalkeeda yimaadaan xiisada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa bilaabatay bishii abriil ee sanadkii hore waxaana madaxweynaha dalkaasi pierre nkurunziza uu sheegay inuu mar saddexaad xilka u tartamayo arrintaasi oo muran dhalisay hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa dowladda u jeediya dhaleecayn ku aadan gacan adag oo ay kagala hortagto warfidyeennada iyo dadka dibadbaxaya si ay afka u qabato mucaaradnimada siyaasadeed ee lagala soo horjeedo
wadahadallo la doonayo in nabad lagu soo dabaalo dalka syriya ayaa ka bilowday magaalada jenefa ee dalka switzerland iyadoo saraakiisha qaramada midoobe ka tirsan ay shirkaasi ka qayb galayaan shirkan waxaase ka maqan oo qaadacay ururka ugu weyn mucaaradka ee syriya wadahadalladan ayaa ku bilowday kulan dhex maray wufuudda qaramada midoobe ee uu hogaaminaya ergeyga hay-addaasi u qaabilsan syriya iyo kuwa dowladda suuriya oo uu horkacayo danjiraha dalkaasi ee qaramada midoobey bashar jacfari madaxweynaha maraykanka waa madaxweynayaasha maraykanka iyo baraziil ayaa sheegay inay ku heshiiyeen dadaalla iskaashi oo muhiima sida ay sheegeen kuwaasi oo lagula dagaalamayo cudurka uu keeno viruska zika kadib markii labadan hogaamiye ay wadahadal yeesheen jimcihii shalay ayaa aqalka cad ee maraykanku soo saaray warbixin uu ku sheegay in madaxweyne barack obama iyo madaxweynaha brazil dilma rosef ay garwaaqsadeen muhiimadda wada shaqaynta si aqoonta loo baahiyo cilmi baadhista loo horumariyo islamarkaasna loo dedejiyo samaynta tallaalo lagaga hortegayo fiditaanka viruska zika hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in zika uu si baahsan ugu fidi karo labada qaaradood ee amerika islamarkaasna uu waxyeeli karo dad gaadhaya ilaa iyo afar milyan oo qof
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waxaa inoo soo socda waraysi ay idaacadda v o a la yeelatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo sharxaya waxyaabihii ka soo baxay shirkii madasha balse marka hore adis ababa madaxda afrika ayaa waxaa magaalada adisababa maanta uga furmay shir madaxeedka lix iyo labaatanaad ee caadiga ah ee midooda afrika waxaana si ballaaran looga hadli doonaa xaaladda dalka burundi iyadoo ay jiraan qorshe la doonaya in ciidamada nabadilaalina lagu geeyo dalkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya waryaheena cumar xasan midowda afrika ayaa doonaya in uu shan kun oo ah ciidamo nabad ilaalina geeyo dalka burundi kadib markii ay boqolaal qof ku dhinteen dagaalla aad u ba'an tan iyo intii ay dhammaadeen dagaaladii sokeeyey ee qabiilka salka ku hayay sannadkii lasoo dhaafay ee labadii kun iyo shan iyo tobankii hase ahaatee madaxweyne pire inkurunziza oo sabab u ahaa rabshaduhu inay ka qarxaan dalkaasi burundi kadib markii uu mar saddexaad isku soo sharaxay jegada madaxtinimada ayaa diiday qorshaha midowda afrika waxaanu yidhi ciidamo noocaas howl la keeno dalka burundi waxay la mid tahay in nala soo weeraray madaxda midowda afrika ayaa waxaa laga sugayaa inay isku dayaan sidii ay ugu qancin lahaayeen qorshahaas inuu oggolaado madaxweyne inkurunziza inta uu socdo shirka midowda afrika balse diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay u muuqanin inuu madaxweynuhu ka laaban doono go'aankiisa diidmada ah munaasabadda furitaanka shirmadaxeedka midowda afrika ee ka bilowday magaalada adisababa ayaa waxaa ka mid ah madaxda goobjoogga u ahayd munaasabaddaas ra-iisul wasaaraha etoobiya xaylamarem dhasaaley madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi iyo hogaamiyaha dalka zimbabwe robert mugabe sidoo kalena waxaa ka mid ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimun hase ahaatee bankimun ayaa waxaa ugu baaqay midowda afrika in aanay diiradda saarin oo keliya dalka burundi balse sida oo kale ay xoogga saaraan sudaanta koonfureed oo ah waddan da'yar oo uu kala kaxeeyey qaramada midoobey waxay sheegtay madaxweyne salvakir iyo hogaamiyaha mucaaradka riik majar inay heshiis nabadeed oo xabad joojina kala saxiixdeen bishii ogast hase ahaatee ay labaduba jebiyeen marar kala duwan xabad joojintaas iyada oo ay weli sii socdaan xadgudubyada ka dhankaa xaquuqaha aadamiga ah haddaba shir madaxeedka midowda afrika ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo habeen dambe aad iyo aad buu mahadsan yahay waryaheena cumar xasan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa difaacay go-aanka ay dowladda soomaaliya ka soo saartay qaabka ay doorashadu uga dhacayso soomaaliya sannadkan dhammaadkiisa sharmaarke oo waraysi khaasa siiyey v o eda ayaa sheegay in go-aanka dowladdu qaadatay kadib markii madaxda soomaalidu ay ku guuldaraysteen heshiis inay ka gaadhaan doorashada sida loo gelayo cumar cabdirashiid ayaa sheegay in go-aanka ay sooay la soo saaray la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya si loo ansixiyo haddaba ridwaan xaaji cabdiweli waa wariyaha v o eda ee magaalada london oo waraystay ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn weydiiyey in go-aankaasi ay madaxda gobolladu la qaateen dowladda iyo in kale shirku markii la gelayay adigu dadka intii runtii badankoodaha waa ka qayb galeen dowladgoboleedyada matalayay runtii deegaanadooda dowladda dhexe oo runtii ahayd madaxweynaha xukuumadda ayay matalayay gudooyaha barlamanka markaasay baarlamaanka iyo gudiyo task force iyo technicala loo saaray guddi wasiiray xildhibaano iyo dad gobolada ka socda inta isugu jireen iyo dabcan go-aankaas kadib waxaa soo baxaya in puntland ay sheegtay in heshiiskaasi aanay ogolayn dhinaca kale jubbaland laftirkeeda waxa ay sheegtay madaxda soomaalidu inay ku guul daraysteen oo go-aankan uu idinkaydi ka yimid beesha caalamkana idinku taageertay marka haddii aan gaar ahaan puntland ku weydiiyoo kale maxay ka boodsan tahay kula tahay waxaweya puntland wax aysan markii horetaba ayada ruuxeeda aysan sameyn oo aysan gaarin inay degaan wax ku doortaan haddana waktigaan xaalad kala maraya ee degaanadii soomaaliyeed qaar aysan gacanta ku jirin mideeda kaleetana aana dadkii la xisaabin oo aan dadkii la tirin oo aanan la ogaanin sidii dad uga soo baxayaan degaankaas ama hal qof hadiya ama loo qoftaa ama saddex qoftaayada inaysan maanta caddeyn sida ugu wanaagsan ee degaankaas oo qof looga soo dooran karo annaga runtii dowlad dhexe aan waxaa mas-uuliyin uga saaran tahay dalkaan meeshii laga keenay inaysan ku noqon siyaasadd maanta xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amniintoo la helo hadda waxa aan qaadanay iyo go-aanada aan qaadanay reer wax ka naaqusayn wixii erohaysay nagu jiraan marka waxa maadaama aysan jirin wax naaqusay sideeda annaga waxa aan gacanta ku hayno meeshaana maadaam gaari weynay waxa inta aan gacanta ku hayno inay aan sii deyna aan burburaan wax aan caqligala ma aha runtii dalka kana ma aha hal qayb keliya iyo laba qayb oo soomaaliya dhamay taasna waxaa loo baahan yahay runtii in markasta aan ka baalandhigno waxa ugu muhiimsan annaga aan uga tallaabsan karno annagoo runtii markasta eegeyna xasiloonada dalka midda siyaasadeed iyo midda amnilabada mudane ra-iisul wasaare haddii aan usoo noqdo waxyaabaha go-aanka ku xusan waxaa ka mid a in aqalka hoose laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka xildhibaan ay noqon doonaan laguna soo xuli doono hannaankii afar dhibic shan waxaa kaloo la sheegay in codaynta iyo tirinta codadku ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada oo somalilanna ay ku jirto arrintaas ma cadda marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo yaa horta codaynaya qaabkeesa loo codaynayaa haddii xarumaha maaragtay maamul goboleedyada la leeyahay waxbaa ka dhacaya maxaa marka loogu baahan yahay afar dhibic shan in in baarlamaanka lagu xulo waxa weeye maadaama labada boqol iyo saatan shanta iyo afar dhibic shanta ku salaysan ay hadda baarlamaanka jira kulli waxay kasoo jiraan deegaano iyo dowladgoboleedyo marka waxa weeye si dadkii loogu xidho yacni loo arko dadkii inay yihiin dad deegaanadii ka imaanaya iyagoo afar dhibic shanta ku imaanaya farmada ahayd ama shanta beeleed macdahe in dadku runtii dadka deegaanadaas iyo deegaanada joogeen fursad la siiyo in deegaanada dadka uu ka dhaco doorashada deegaanadaas si oo xildhibaanada soo gelaya ay runtii ula haadaan yacni xiriir iyo dhow deegaanadaas runtii qofku marka halkaas laga soo doorto deegaanada laga soo doorto iyo waxay ahaanaysaa mid markaas uu ka xiran yahay iyo xiriir hadda markii tiro laga tago arrintan waxay keenaysaa markii ugu horeysay in runtii gobolada dadka iyo dowladgobolada iyo deegaanada dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofkii usoo bixin lahaa ama matali lahaa hadday tahay degmooyinkaas iyo hadday tahay dowlad goboleedkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan hadlay sidii xamar ka dhacay sidii horeeto kaleto in marka kale waxaa dooranaya aysan noqon odayaashii keliya oo xulaya ee noqoto dad electoral ah oo runtii lasoo xulay inay markaas electoral collegekaas ama qofkas andahe inay iyaga markaas ay noqdaan dadka runtii soo dooranaya xildhibaanadaas arrimahaas oo dhan waxa weye arrima aan hadda ganacsanay xukuumad ahaan inaan detailkeeda aan qubno haddii la yidhahdo aan fixino markaasna aan horgeyno muxuu ahaa hay-adaha sharci dejinta iyo oo dhan si runtii loo gaarsiiyo marka annaga aan tagno wadanka turkiga laba bisha february aakhirkeeda aan hordegno adigu sidii formuladii aan hadda qaadanay iyo optionkii aan qaadanay iyo halka loo dhaqangelin karo optionkaas waa gartay dadka qaarkii haddii arrintaas aan sii dabagalo waxay isweydiinayaan sidee laga yeelayaa beelaha qaar oo mararka qaarkood hal ama laba maamul ka soo geli kara oo maaragtay labadaas dhinacba ku nool waxa weye dee waa in kuraastu koley kii labana iyo kii saddex leh hadday jiraan laba degaan iyo laba dowladgoleed koodagan yihiin waa kasoo kala gelayaan oo ma aha reer kasta inuu hal dowladgoleed keli kuqoya sida loo degan yahay ayaa kuraasaa loo qaban doonaa haddii la yidhahdo waana rajeynaynaa marka ugu horeysay in dadku deegaanadaas degan iyo kulli laga qayb qaato sidii dadkaas uga soo bixi lahaayeen waa gartay lixda xildhibaan ee aqalka sare ee la leeyahay min saddex ayaa loo siinayaa puntland iyo somalilan maxaa loola jeedaa maxay ku mutaysteen waxay ku mutaysteen dee dad soo jireena runtii waxay ahaayeen dastuurkan io ka horeeyey adigu ka baaxadweyn degaan ahaan iyo gool ahaan marka taasa taxgelintaasa lagu siiyey runtii waana taxgelin ee marka horeto codsanayeen in waxa keen goolada fiiriyo dhibka waxaa keenay oo runtii dadku aysan ogeyn waxa weeye qodobka toddobaatan iyo labo ee ku jira dastuurka ayaa wuxuu qorayaa laba arrimood oo iska hor imaanaya marka hore wuxuu leeyahay aqalka sida waa in laga keenaa sideed iyo tobanka gobol qodobkaas farqadiisa b wuxuu leeyahay aqalka sida dadka ku jira ee odayaasha ah waa inay ka kala yimaadaan si dheelitiran inay uga kala yimaadaan dowlad goboleedyada marka maadaama meeshii ay ku jirtay in dowlad goboleedkana dheelitira oo dad dheelitiran ay ka yimaadaan marka kalena ay ku taallo in laga keeno ayaa runtii waxaan tixgelinay arrinta ah dadka aan filaana dowladgoboleeda waa ka baaxad wey yihiin ama waa ka horeeyeen dastuurkan maantaas ayaa lagu siiyey beelaha qaarkood haddii aan eegno sida beelaha banaadirga oo kale waxay u arkaan arrintan iyo habka wax u dhacayaan labada kun iyo lix iyo tobanka inay tahay cadaalad darro cabasho ayayna muujinayaan marka arrintooda maxaa ku xallinaysaan iyaga runtii hadda waxa weeye magaalada muqdisho iyo amadaha gobolka ganaadis xaaladiisa weli lagama hadlin waana u baahan tahay arrintaas in laga hadlo waxayna la tahay markii ayada laga hadlo oo isku raaco waxa ay noqonayso in ayada markaas la cayimi doono waxa ay maaragtay hadda labada gobol ee hiiraan iyo soomaal dhexe walow aysan dhamaystiren laakiin madaxweynaha waa tegey waa furay waa la cadeeyey labadaas in noqonayaan dowlad goboleedka soo socdo marka iyada waa loo sii cadafay inta xubnoobka ay yeelanayso markay dada furmaan laakiin gobolka banaadir ama caasimadda muqdisho aan dhahay dalka soomaaliyeed labada ma cadda hadda statuskeedii hadda alraba annaga kuna wasiir ahaan iyo xukuumad ahaanba inaan haddii ay ku gudbino oo runtii laisku raaco wadatashi la geliyo caasimaddii dalka weeye waxa ay noqonaysa kadibna markaas wixii ay istaahisho runtii loo cayo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmar ka warramaya wariyaha v o da london ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in waraysigan oo dheer oo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee caawa fiidkii bahaya
v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha maxkamadda maamulka degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa ka badbaaday weerar iskuday dil ah oo xalay fiidkii ay ku qaadeen koox hubaysan guddoomiyaha maxkamadda ayaa siday wax u dhaceen wuxuu uga warramay wariyaha v o e da ee jubbooyinka khadar maxamuud xareed xilli la joogo labada saac iyo barkii mar aan tafsiirka ka soo baxay waxaa la ii galay guriga aan deganaa iyo masaajidka dhexda bacdigeed meesha waxaa ka soo baxay hal nin ah oo bistoolad watay bistoolada ilaa toddoba xabaa ka dhacday toddobada xaba hal xaba ay halagashay inta kale dhinacay iga martay alxamdulilahi rabbilcaalamiin si ayadahayna lafna ma jibinin meel joof ahna kuma dhicin meel lugta oo jilibka hoos isaayay meel yar yay sartay alxamdulilah haddana waan fiicanahay lugahaygaan hadda ku soco wax dhibaato ah oo ilaa iminka hadda hayo ma jirto iskudaygaas marka asaga ahaa wuu beergaroobay waxaan dhihi karnaa kolley waa uun nimanka nabadiida ahaa saan dareemaya goobta ii lahayd aniga waa la iga tagay waaya ma hal nin oo keliya ayuu ahaa mise kooxo kale ayaa weheliyey maya hal nin wuu ahaa meeshana markaa lugdi ay ahayd oo layrka markaa labada dhinac ayuu ka jiray halkaa ninka un baan arkay xabadahana marka waxaa weye ma kala dambaynin toddobada xabo islamar unba iskumar isku mar ayay dhaceen hal xaba markaa lugta jilibka hoostiisa iga haleeshay meeqa xaba ayaa lagugu riday marka toddoba xabaa igu riday toddoba xaba haye sidee wax ku gaareen marka alxamdulilah nigo meesha jilibka hoostiisa ee xabad iga haleeshay
yaad marka u malaynaysaa inay ka dambeeyeen weerarkan aad ka badbaaday kolley waxaan dhihi karnaa nimankii hadda halkaa laga saaray oo ahaa al-shabaab inta badan hadda dhibaatada iyo dhacdooyinka hadda magaalada baardheer ka dhacayo ayaga baan u aanaynaa wax kaloo hadda aan leenahay dhibaatadaasay kuu geysanayaan hadda ma jirin matuhun ayaa jira mise caddaymo muujinaya inay al-shabaab ka dambeeyeen falkan ayaad haysaan
kolley waa dhici kartaa hadda wa waxyaabo kale inay dhacaan laakiinse tuhumaadda ama waxyaaba anagu aan dareensannahay in ay degmada dhexdeeda ka dhacaan waxaan leenahay waa shabaab laakiinse waa dhici kartaa in hadda qolyo kale ay sameeyaan laakiinse waxaan anigu tuhunsanaya ama dhibaato hadda way kugu geysanayaan aan isleeyahay ma ogi hadda marka iyada ayada qofka waxaad dareemi kartaa waxyaabaha ee adiga lagugu geysan kara in ay dhibaato kugu imaado dhibaato marka wax aniga aan ku geysan kara hadda oo noocaas maadaama aad tahay guddoomiyaha maxkamadda ee degmada baardheere ma is leedahay waxaa jira xukunno aada goysay ama ay maxkamaddu riday oo lagugu baratilmaameysan kara ayaa jira maya maya inta badan waxaa weeye dadka waxaan ku qanciyaa codkaan ku qanciyaa iyo nabadgelyadu mar walba waxaan ku dadaalnaa in labada ruux ama qofka wax laga xukumay ha noqoto ama qof wax loo xukumay ha noqotee labada qof oo wanaagsan oo isjecel in ay meesha ka baxaan mar walba ku dadaalnaa arrimo dhibaatadaas hadda marka aan isleenahay way kaa soo gaarayaan maanan ogeyn
kaasi waxa uu ahaa ibraahim daahir shacbaan oo madax u ah ama guddoomiye ka ah maxkamadda maamulka degmada baardheere ee gobolka gado wuxuu u warramayay wariyaha v o d ee jubbooyinka khadar maxamuud xareed
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale cumar shirdoon cabaas oo horey wasiir uga soo ahaa xukuumaddii alla u naxariistee madaxweyne xasan guuled absadoon ee dalka jabuuti ayaa dhowaanahan ka mid noqday axsaabta mucaaradka waxaana uu waraysi gaara siiyey v o eyda waxaana uu kaga hadlay amaba uu ka deyriyey mashaariicda dhinaca horumarineed ee ka socda dalkaasi jabuuti cumar waxa uu ka mid ahaa xubnihii aasaasay xisbiga r p p ee hadda talada dalka jabuuti haya ilaa iyo xilligii gobonimada kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii waryaheena rabadaan muuse ayuu jabuuti ugu warramay
rbb haddii aan de maanta ka diga rogtay waxa aan la diga rogtay de waa wax aniga taabtay weeye waayo falsafadii aan ku soo dhisnay caqligii aan ku soo dhisnay dariiqii aan u soo jeexnay ee ma garanaysaa dalkan aan u soo jeexnay waxa aniga ila ahaatay markaan ka tegayay meeshaasi in ay noqotay dariiqii laga weecday dhinac kale oo annaka markaa aniga shakhsi ahaan aan cajabinayn in loo leexday ee dadkayagii meesha joogay ee mas-uuliyiinta ka ahaaya ay noqdeen dad xagga dambe u dhacay dad kale oo annagu aan garanayna lana soo hormariyey marka hadda waxaan is idhi tani tii aad ku tala gasheen maahee waa inaad meeshii kale ee dee dariiqa siyaasadeed oo habboon oo ka duwan tani meeshii aad ka helaysa waa meeshii waxaan ka arkay dee inay tahay mucaaradka mucaaradkiina waan u wareegay maantana mucaaradkan dhex jooga cumar shirdoon miyaan la is odhan kareen maanta adigu inaad noqotid kii ku fahni lahaa waar erbabe xisbiga hayayn talada raggii aan soo dhisay baan ka mid ahaa administrationkii hore amba maamulkii hore jabuutina waan ka tirsanaa maanta geed wanaagsan oo damala oo la hadhsado ayaanu beernay marka la eega horumarka lagu tallaabsaday may way habboon tahay taasi oo dee mataqaanaa intii aan joogayba waan odhan jirno waxaan odhanay rbb waa jirid jirid wixii kale ee oo dhan oo soo raacay waa laamaan odhan jirnay jirid sidii loogu ogaa ayaa waxa ay noqotay dee jiriddii oo mataqaanaa engegtay engegaasina dhibaato weyn buu keenayaa inay dadkii kala yaacaan inay aqoontii ka kala yaacdo inay qadariska dadkii lahaayay ka kala yaacaan dad kale oo aan garanayn baa la arkay markaa dee nimaan ku arkayn fadhi iyo sarjoog midna kuga arkayn dee maxaad kaa qaban xagga kale mucaaridkii aad tidhi waan ku biiray basoo dadaan la garanayn iyo dhalinyar wixii aad halkan kaga soo cabatay unba halkana kaaga horreeya soo maa may sida runta ah horta aniga u s nta aniga waxaa ii soo jiiday oo xadhig la soo jiiday ii noqday ninkii odaga ahaa ee dhintay ismaaciil geedi xareed allah u naxariista nin dhabaru ahaa isaga ayaa aniga ii soo jiiday isaga ayaana u s n keenay ninkaana nin aan iminka saddex sano ka hor horteed bartay meehiin wuxuu ahaa nin aan lixdankii anoo iskoolka kalaaska kollejka kalaaska u horreeya dhiganaya aan soo bartay buu ahaa min lixdankii ilaa dhimashadiisiina waan wada joognay kolka maanta aan imika xaggan mucaaradka aan u soo leexday ninkii i keenay uu dhintay hase yeeshee qiimaha aan ku leeyahay halkaa imika maanta irbabe kumaan lahayn markaad eegto wakhtigiinnii iyo wakhtigan maanta waxaa iska cad faraq weyn ayaa u dhexeeya xagga horumarka bal ka waran horumarka kani maanta raadiyoga iyo telefisyoonka laga sheegayey waxa uu ka yimiday fikradda dadka etoobiya xukuma oo dalkooda jecel maxaan uga jeedaa dalkooda jecel nimankaasi waxay u fikireen ay doondooneen halkii dalkoodu maanta ugu dhib yaraan lahayd ay dariiq ka dhigan lahaayeen ay boor boorar ka dhigan lahaayeen ee waxa iyaku ay dibadda u dirsanayaan iyo waxa ay dibadda ka keensanayaan ay ma garanaysaa ka qabsan lahaayeen adeegii ay u baahnaayeen waxay noqotay inay jabuuti tahay ay meel kalena ahayn waa dhuuntoodii wey way garteen wax jabuuti ka soo baxay oo qiimaheeda leh oo aan brojeega iyadaa leh aan odhan karaay waa boorka milixda ee lakacasal weeyaan si kale haddaanu dhigo waxaa jamhuuriyadda jabuuti soo degay shirkado fara badan oo dadweynaha reer jabuutiyan dad fara badanna ay ka heleen shaqooyin marka miyaan la is odhan kareen horumar baa lagu tallaabsado dadaal xoogla la sameeyey shariikado way yimaadeen waa run weeye dadaal uu jira horumar waa jiraayo anigu ma diidanay wixii ka faa'iidaya se anigu ma garanaya maanta dadka ka faa'iidaya ma jibuusiyaanba ma shiinuwaaba ma jabooneeba ma etoobiyaanba dee tirakoobkii baa la hayaa dadweynihii reer jabuuti ee u shaqo tegey hadday baananka tahay hadday tahay shirkadahaasi kala duwan ee ajaanibka miyaan ahayn daliil cad de malaha tirakoobkaasi anigu ma hayee waa mid iga qarsoon malehe wixii indhahaygu itusayaanse anigu run ahaan waxaan arkayaa shaqala'aan weyn oo dalka ka joogta oo hin xagga dhaqaalahoo dadka ka joogta waxaan arkayaa dhibaatooyin ummadda iyo bulshadu ay sheeganayaan waxaasoo dhan dee meel bay ku biyashubanaysaa halkay ku biyashubanaysa waa meeshuu talisu ka talinayey waxaana maanta wax lagu liqo oo lagu qariyo ma arkayo sharikadahaasi iminka haddaan ka hadla shiinaha shiinuhu waa dad weyn waa dal weyn waa dal dhaqaalo leh waa dal ma garanaysaa wax walba leh hase yeesho shiinahayi anu waxaan xasuusanahay berigii aan wasiirka tacliinta aan ahaa waxaan dhisay liigga shiinaha ayaa dhisay ahayd shiinuhu marka uu kuu keeno maxaan ku idhaahaa qardaas sibidha markab sibidhuu isagu suuqa soo gelinaya uu iibinaya qardaaska markab sibidha ayaa daba socda kolkaas shiinuhu waxa uu qaadanayo uu dalka ka helayo iyo waxa uu gelinaya waxa uu qaadanaya badan baan leehay marka dad badan oo isagaysa uu leeyahayna uu shaqaysiiyaa oo uu keensadaa dadka waxa uu siiyo yar tahay
kaasi wuxuu ahaa cumar shirdoon cabaas oo ah siyaasi horoore jabuuti ah waxa uu warramayay wariyaha v o e da jabuuti rabadaan muuse dhinaca kalena wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud ayaa isaguna ka hadlay mashaariicda jabuuti ka socda wuxuuna sheegay in jabuuti ay mashaariicdaasi uga faa'iidaysanayso dhinaca tamarta dabiiciga ah wariyaheenna ramadaan muuse ayaa mashaariicda jabuuti ka socda wuxuu ka waraystay wasiirka tamarta cali yacquub maxamuud sidaad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu jeexay siyaasad ah inay jabuuti noqoto wadanka ugu horreeya afrika ay isticmaalaa tamar bilaa qashina labada kun iyo labaatanka horteed barnaamijkaasi ujeeddo badan buu leeyahay qodob koowaad waxa weeyaan annaku aan helno isku fillaasho xagga tamarta oo khayraadka ilaahayna siiyey aan isticmaalno weeyaan waa runoo maad aragtay wadanka jaarkiina ee walaalaanahe etoobiya boqolkiiba shan iyo lixdan ayuu noogu yimaadaa tamarta ama kooraanka la yidhaahdo hydroelectricity ee biyaha laga dhaliyo laakiinse annagu waxaan doonay in aan ku ladhno khayraadka dabeecadka ilaahayna siiyey amba ah tamarta laga dhalin kara ee hawada amba kaawiga cideeda amba uumiga kulule madaragtay in geotermiga kuwo kaloo badda laga samayna way jirtaayo halkani gubeed idna waa la samayn karaa laakiinse iminka waxa noo fudud oo degdeg noo ah waa cadceedda waa hawada iyo uumiga kulule geotermiga weeyaan waxaan doonaynaa inaan helno qiimo raqiisa oo reer jabuuti iyo shicibka reer jabuuti ay ka faa'idaystaan iyo warshadaha ama noqdaan kuwan maalgashiga dibadda amba kuwa reer jabuuti ay samayn karaan si waddanku horumar u gaadho marka la eego kaawigan cadceedda isaga goobo kala duwan baad ka hirgeliseen waa la arkay laakiin xagga geotermiga weli waxaad soo dhaafi laadiin baa layidhi uumigaas yankaha kulul goobihii aan ceelashii oo daraasaadkooga ay socdaan ta hawadana waxaaba la sheegayaa inaanay fari weli ka qudnaynba iyaga haddaad nooga hirwaranto xoogaa maxaad odhan leed horta waxaan ku bilaabay cadada yaasin maxdiid ta hawada bishan soo socotee february iyo hawshu bilaamaysaa wixii daraasaad oo dhan wadhan yihiin maalgeshi waa diyaar waddanka aan walaalaanahay qatar iyo maalgelinaya oo waa joint venture oo warshada shirkadda korontada ee qatar iyo shirkadda korontada ee jabuuti heshiis bay ku galeen bishan soo socota ayay hawshaasi bilaamaysaa tani kale omiga kulule geotermiga waa run in badan baa madaragtay laga soo shaqeeyey daraasaadka ugu dambeeyey jaika oo hay-addan caalamiga ee taageersiga ee jabaan ayaa maalgelisay wixii daraasadan horta waan dhammaynay dhowr jeer baan ku noqonay waayo lama gelin karayo lacag intaa leeg haddii aan la hubin in uu jiro omigii kulula iminka wax walba waan dhammaynay dhowaan baa isna ceelka ugu horeyaan qodi doonaa waxaa la tilmaamaa xagga uumiga kulule geotermiga kenya oo inta badan ka ceelaliya jamhuuriyadda jabuuti inta khayraadkii ku jirta dee kolka la eego xagga geotermiga ee iyadoo awooday inay iib geysaba marka jamhuuriyadda jabuuti dadku waxay ku leeyihiin markaanu dhex marnay samir baabaan taaganay ilaa waama ayaa la hadalhayaa maxaad ku qancin lehed maanta ummadda reer jabuuti soomaalidu waxay tidaa dhammaan kartaa ballan baanu qaadanaa dhowaan bay insha allah aan soo saari doonaa wasiir waxaa kaloo jira mashaariic lagu xoojinayo korontada khadkii labaad baad hadal haysaan iyo kii saddexaad ee xagga etoobiya isku xidhkan koraanka khadkii koobaad ayaa hore loo ogyahay oo la hirgeliyey inta badan dadku canaan ay soo jeediyaan oo idhahdaan wax saaniyo dee hoos loo dhigay qiimihii ma jirto ka labaad iyo ka saddexaad maxay fili karaan dadku sidaad ogtihiin labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa maanta boqolkiiba shan lixdan tamarta amba koraanka aan isticmaalna jabuuti waddanka walaalanahe etoobiya jaarka nahay ayay nooga yimaadiin waa tamar bilaa qashina sidaan haddeerba u sheegay labadii kun iyo labaiy tobankiiba qiimihii hoos baanu dhignay haddana dib baan maaragta ugu noqono afariy tobankii baan haddana hoos u dhignay bishan ku jirnana hoos baan u dhigaynaa dee waa wax la taabsan kara weeyaan oo lama odhan karayo maaragtay qiimihii hoos looma dhigin dadku hana yidhahdiin waan silugeynaayee hoos u sii dhiga waa waxaan fahmi karna weeyaan laakiin halkaan ka nimidnay iyo halkaan joogno isku mid maaha waxaad kaloo maraysaan xeer isaguna asmaxaya in xagga productionka amba wax soo saarka korontada la madax banaaneeyey oo haddee toleani ay dede ku koobnaaneen arrinta qodobka haddaan noo yarfaafaysa maxaad odhan leed arrinkaasi waa arrin muhiima weeyaan oo sal u ah siyaasadani madaxweynuhu jaxay madaxweyne ismaail margelle oo ah inaan si degdega aan u gaadhno labada kun iyo labaatanka wixii maad aragtay in baahi loo baahnaa waddanka aan ka gudubno oon buuxino oon isticmaalno tamar bilaqashina taasi waxay u baahan tahay in la adeegsado maalgashi dibadda oo xooga oo badan badan oo baxad leh inaa la isticmaalo ayaa loo baahan yahay annaku awood inta lagma lihin laakiin marka qofkii laga yidhahdo sharci baa lagu sameeyey waxaa la xoolahaagu amba xeera kugu jiro amba xeraha kugu jiro marka xeerka loo sameeyey wayna aamineen wadinka arkay marka dhoweyd baadhoweyn oo kii madaxweynuhu dhagaxa dhigay qatar idna maaragtay gacan bay naga siiso dhowaan baa idna maaragtay kale hawada laga dhalinayay aan dhagax dhigi doonaa umii kolle joogtermiga saasi leeg weeyaan lacagtaas faraha badan leh ma timaadeen haddii horta ta ugu horeysa waddanka nabad jirin ammaan jirin xasilnooni ay jirin ma timaadeen arrinta ugu culus ee la tilmaamaa sacaadatul wasiir waxa weeyaan tareenkan ku shaqayn doona koraanka oo lagu wado in dhowaan si rasmiya loo dhaqaajiyo soo dhib maaha koraanka aad magaalada ugu tala gasheen iyo kii tareenku hadday isdhex galaan tareenku ka soo baxaa adiis waxaa la doonayaa bacda xogaa inuu jabuuti yimaado kolka liin had isa oo isaga u gaara ayuu isticmaalayaa oona ku xidhnayn kani kaleti ee magaaladu jabuuti ay isticmaalayso mashaariicdaasi fara badan ee dalku ku guda jiro ee xagga horumarka qaabilsan iyo tamarta marka la eego inta badan aad ku guda jirtaan iyadana inaad hirgelisaan waxaa la tilmaamaa inay kaafiya kala dheeriya yihiin waana isla soconay wada jaan qaadeen maxaad ka odhan lahayd warka xagad ka hesha ma garanaya waa been weeyaan waayo annagu haddaana xukuumaddii waan wada shaqaynaa ra-iisul wasaaraha ayaa gudoomiya shirarka badiga oo isku duwa ah arrimahaasi kuwan kale walaalahii ee autoriteedii boorkan iyakuna si fiican bay nolo shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay mashaariicdaasoo dhan tamar deg dega loo baahan yahay
waa tahay kaasi waxauu ahaa wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud oo magaalada jamhuuriyadda jabuuti aan idhaahday ugu warramayay waryaheena ramadaan muuse laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan maxamed cabdi xasan ayaa igu helaya stuudiya maxamed maxay noo xiga cabdicasiis ow waa xilligii aynu u soo gudbin jirnay dhegeystayaasheenna barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha oo barnaamijkii xiisaha badnaa waxaa toddobaadkan inoo haya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahimo bal warqadda ugu horraysa markana noo soo qabo waa tahay falastiin waxaan ka helnay nimco maxamuud maxamed rasaas iyo najax maxamuud maxamed rasaas iyo deeqa maxamuud maxamed rasaas iyo carruurteeda saada maxamuud maxamed rasaas iyo carruurteeda iyo cabduqaadir maxamuud maxamed rasaas iyo carruurtiisa koos maxamuud maxamed rasaas iyo carruurteeda iyo cumar maxamuud maxamed rasaas iyo carruurtiisa axmed cabdicasiis maxamed rasaas maxamed cabdicasiis maxamed rasaas iyo cabdiweli yaasiin maxamed rasaas cabdixakiin muuse saleebaan axmed muuse saleebaan iyo maxamuud sheekeye xasan sheekeye iyo aadan jaamac iyo waxay yidhahdeen carfi maxamed xasan yuusuf maxamed xasan iyo carruurtiisa yaasiin maxamed xasan iyo carruurtiisa iyo dhammaanba reer maxamed rasaas waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga buuhoodle garowe iyo hargeysa muqdishow inay hambalyo ay u diraan cabdifataax maxamuud maxamed rasaas iyo ubax cabdulqaadir oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada garowe waxaana ay leeyihiin meherkaasi idin horseeda guur qarqaba warqadan waxay naga soo gaarta hooya faadume axmed qacle ubax aadan maxamed mahad aadan maxamed maxamuud aadan maxamed muuse aadan maxamed qatra aadan maxamed siciid maxamed faarax muuse maxamed faarax ardo maxamed faarax foos xuseen diiriye farxiyo xuseen diiriye fardowse xuseen diiriye cabdifataax xuseen diiriye nuuno xuseen diiriye maryan maxamuud ciga caydiid maxamuud ciga dhammaan waxay halkan tahniyad dhalasho farxad la hawada u marinayaan aaba muxidiin aadan maxamed iyo xani xuseen diiriye oo gabra ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal muxidiin aadan ducadana waxay yidhaahdeen ibraahim waa xaggeena nawaalay soo kor aan ku leenahay noqotii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda waxaa noo baaqaya hooyo zahra ashkar firin iyo aabe cabdiraxmaan cigaal dhoore iyo eedo qoran cigaal dhoore iyo wuxuu yidhahdeen rooda cabdiraxmaan cigaal iyo sundus cabdiraxmaan cigaal iyo maxamed cabdiraxmaan cigaal iyo xaliimo cabdulle iyo cabdiweli cabdulle waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan sacadiye cabdiraxmaan cigaal iyo maxamed jaamac mursal oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasi oo loo bixiyey libin waxay leeyihiin libin noqo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamiin heesta ugu horraysa dhegeystayaashan u soo qabanayno falastiin haye waa codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestiisii caanka ahayd ee qarad
qaybisay falaara ama qaansaruubaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof midan lama ammaano qalad looma haysay qureeshtii haweenkay qoraxdu aroortii qaybisay falaara ama qaansaruubaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof midan lama ammaano qalad looma haysay qurayshtii haweenkay naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaa ku qiraysay naftaad qancisay baa ku qushuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii qaraadee barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii isaarnayd ilaa maad qaxooti qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qamandhacada dushaydiyo qamuunyadii isaarnayd ilaa maad qaxooti qancisayba ku qushuucdayo wanaa ku qiraysay naftaad qancisayba ku qushuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii qaraadey barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo kugu qiyaaso kula qeer dhigaaya kama qaadin indhaahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabtayda qaade haddaan qiro runtaydo qontonsho warkayga ruuxan kugu qiyaaso kula qeyr dhigaaya kama qaadin indhahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabtayda qaade naftaada qancisay baa ku qushuucdayo wanaa kuu qiraysay naftaada qancisay baa ku qushuucdayo kuu qiraysay qabriga hortii qaraade
qarad iyo xasan aadan samatalaad aantaas kaga gudubno dhammaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed shabay iyo hooyo xaliimo somow iyo eedo gaabin cabdiraxmaan iyo eedo axada ninow cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen maxamed shabey iyo maryan maxamed shabey iyo sacadiyo maxamed shabey iyo nimco maxamed shabey shukri maxamed shabey zahro maxamed shabey cabdicasiis maxamed shabey ciisho maxamed shabey iyo waxa ay yidhaahdeen caasho maxamed shabey iyo faadumo maxamed shabey iyo naasir maxamed shabey maxiilo maxamed shabey iyo farduuse maxamed shabey iyo waxay yidhaahdeen jawaahir maxamed shabey iyo ha ka tegana bay yidhaahdeen nuurto xasan deeqow iyo cabdinuur cumar aadan dhammaantoodna dadkaasi waxay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna taaniyad kaliya laabay heestan bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan ismaaciil maxamed shabey iyo marwadiisa sacdiyo macalin maxamed nuur oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin ducadu waa idinka arooskaasi waxaan leenaha allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba warqadan waxay naga soo gaartay ardayda wax ka baratay jaamacadda joobki gaar ahaan ardayda kuliyadda caafimaadka ayay leeyihiin waxayna kale yihiin kaabgalaaska fasalka waxaan u haysta kaabgalaaska dugsiga dhexe inuu ahaa ibraahino marka waxa waa kaabgalaaska fasalka maxamed cali aadan doctor bidaar cabdirasaaq nuur cali mister duuliye aadan cabdiraxmaan saman doctor qalinna ku magac dheer iyo cismaan xaaji ibraahim ugaaska iyo axmed cismaan maxamed showqi iyo doctor cabdiqaadir maxamed cismaan maxamed xasan cabdiraxmaan iyo maxamed xasan cumar saadiq iyo sacdiya cabdi cali social iyo cabdulaahi sheekh maxamed cadow iyo fardowse cabdi siyaad filson sucdi cabdi axmed sucaade hibo farxiye xaaji ibraahim cismaan iyo sihaam salaad guuleed sacdiye salaad cabdiraxmaan umu salma sucaade geela samater degan nasre cabdulaahi axmed nasriina iqra nuur iga ayaa layidhaahdaa iyo xaawo cabdi cumar asme yuusuf cumar iyo hodan qaasi muuse iyo nimco cabdi axmed iyo hodan cismaan xasan hibo nuura ku magac dheer dhammaan ardayda ku midowday jufna fasalka general nerson semester eight waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan ditoreysa nafisa axmed wehliye iyo saygeeda qaaliga ah bay yidhaahdeen cabdirasaaq cismaan maxamed oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu marka ahayd kow iyo labaatankii bishan waxaana loo bixiyey gabadhaasi sundus cabdirasaaq cismaan soo barbaar ayaanu leenahay sundus dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa falastiin codkii macaana ee fanaanka fu'aad cumar sidii udubla aslayba asaaga hablaha adunba sidii udubla aslayba asaaga hablaha adunba indhuhu ka qabanayano rabbaahisu kaa dhameeye indhuhu ka qabanayano rabbaahisu ka dhameeye adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu aamine adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu aamine
ereyadii khadar maxamed yaasiin iyo laxankii mustafa kiko muusigii cabdiwahaab cantarnaaji hambalyadii walaalaha swiden fuwad omar
xitaa jacaylku leeyahay aqoon daro kaama hayse ilwaaday ula akac weeyaan itaabisi inaad tidhaahdin ilwaaday ula akac weeyaan itaabisi inaad tidhaahdin adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu aamine adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu aamine allaan kugu aamine adoo abataqaayigayni marun arxamu naftaydan adoo abataqaayigayni marun arxamu naftaydan u oyday sidii abaydin ilmada uga bi'i indhaha u oyday sidii abaydin ilmada uga bi'i indhaha adoo kale lama arkaye adoonigu sii adkayni allaan kugu taabsi inaad tidhaahdo ula kac weeyaan ayuu yidhi fanaanka ibraahim yaa salaam ereyadaasi waa haye ee dhinacii warqadaha haddaan ku noqono falastiinay maadiga akhriya masaanig
ibraahim bal noo soo qaba dhankaaga dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xuseen cabdisamad iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cumar cali xarbi iyo waxa ay yidhaahdeen rabiic sheekh daahir iyo xaaskiisa iyo injineer siciid suga aadan iyo aamino sheekh aadan iyo caruurteeda dhammaan dadkaasina waxa ay hambalyo gaarsiinayaan cabdisalaan sheekh aadan iyo waxay yidhahdeen aamino cali xujaale oo gabadh ugu dhalatay dalka maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen xamdi cabdisalaan waxaa leenahay xamdi ha noqoto tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda ibraahimna waxaa moodaa dhalashada inay gabdhaha ku badan yihiin wiilashana qaar badan baan akhrinay barnaamijyadeena hore marka waxaa la yidhaahdaa gabdhuhu markay badan yihiin barwaaqada badan haye wiilasha iyo maxaa nabad barwaaqadoo iyo diiday?
nabadaa badan warqadan aan soo qabtay waxay naga soo gaartay waan salaamaynaa ay yidhaahdeen marka hore annagoo kale ah bay leeyihiin cabdiweli daahir cismaan iyo caado daahir cismaan maxamed daahir cismaan iyo cabdiraxmaan daahir cismaan iyo cabdulaahi daahir cismaan iyo farduus daahir cismaan fartuun daahir cismaan farxiyo daahir cismaan jaamac daahir cismaan baasho daahir cismaan iyo sucdi daahir cismaan waxay hambalyo meher oo qaaliya u dirayaan ay yidhaahdeen mudane cabdifataax maxamuud maxamed ilkacse iyo marwe ubax maxamed cabduqaadir oo isku mehersada magaalada garowe ee puntland allaha barakeeyo ubad kheyr qabana allaha kala siiya aamiin ayaanu leenahaye heestii barqad ayaan idin haynaa codadkii macaana ee faarax guuleed iyo ciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney bilanti maqade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney bilanti maqade biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayaydaa u belaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayayda u belaye hadaamqin
sida boqorkii wiilwaal biluhu shirayaan oo jeedal buladliyo banaadirihu wadayhaa bidhaan quruxsanow
waa boog jacaylku yaha damqe codka macaan ee qadiija qalanjo iyo faarax guuleed dhagahinay weli kasii yeeraysaa ibrahim warqadda xigta bal noo waxaan ka helnay hooyo madiine fiidow sabriye iyo aabe cumar yuusuf waasuge iyo adeer maxamuud yuusuf waasuge oo loo yaqaano maxamuud kiishow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cabdulle cali waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda cilmi cumar yuusuf iyo cabdikariin cumar yuusuf iyo shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf nuurta cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf deeqa cumar yuusuf iyo nuurta cusmaan cali odageeda iyo caruurtooda iyo maxamed macalin cusmaan cagey muumin uulow cali iyo cali muuse siyaad doctor cali loo yaqaano dadkaasina waxa ay joogaan sweden iyo soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxayna taanid u dirayaan maxamed cumar yuusuf master waasuge iyo marwadiisa shaandiya cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho degmada xamar jajab gabadhaasi waxaa loo bixiyey shamso ay leeyihiin ducaduna waa xaggeena shamso soo barbaar noqotay dadkeeda iyo dalkeedaba facda warqadan ibraahino waxay naga soo gaarta waxaa lagu bilaabay waanu idin salaanay dhammaan bahda v o a gaar ahaan caashe cuud iyo ibraahim caashaana u qaaday ibraahimna waa idin maqlaa waxaa ku bilaabaya adeer faarax ibraahim xuseen iyo xasan cabdulaahi xuseen iyo baashe axmed shimbir maxamed daahir ibraahim iyo cabdalla ibraahim xuseen iyo axmed maxamed sheekh iyo bashiir maxamed sheekh iyo maxamed cabdulaahi sheekh iyo suleyqa muxudiin ibraahim oo loo yaqaana saafi jeeyo naciimo maxamed sheekh cumar iyo fardowse maxamed sheekh iyo cabdalla maxamed xuseen last king ayaa la yidhaahdaa dhammaan waxay tahniyad meher u dirayaan saabir muxudiin ibraahim iyo cayni abuukar maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii jimcaha isku waara ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo meherkaasuna ha noqda kii aroos kheyr qaba ah ku xigo haye ibraahim waa tahay falastiin dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba macalin maxamed cali iyo hooyo aamine macalin isxaaq iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen adeer xasan qaadi cali iyo eedo khadiijo maxamed yarow iyo caruurtooda iyo adeer ibraahim qaadi cali iyo caruurtiisa iyo eedo batuulo qaadi cali iyo eedo faaduma qaadi hooyo xabiibo cali iyo caruurteeda iyo eedo xamiido muumin axmed iyo caruurteeda habareer leyla maxamed nuur iyo caruurteeda iyo eedo casiiso maxamed diiriye iyo caruurteeda iyo awowe maxamed diiriye iyo caruurtiisa ayayo salaado iimaan isxaaq iyo eedo zahra maxamed nuur cabdisalaan macalin maxamed iyo eedo muxubo maxamed cali iyo caruurteeda iyo awowe sheekh nuur ibraahim iyo caruurtiisa habaryeer xabiibo buule iyo caruurteeda iyo habaryeer geediyo macalin isxaaq iyo caruurteeda waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laab iyo heestanba ay gaarsiiyaan mukhtaar macalin axmed iyo raxmo macalin dheere oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen dhowaan seattle washington dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamiin ayaan anaguna leenahay waa tahay dhinacii heesaha haddii aan mar kale ku noqono falastiinay xaggaaga ayaan usoo riixayaa cidlo kaaga maan tegin kugumana ciyaarine wakhtigaasaa wax yiri ibraahino ha igu qaban caloosha calafkaaga waad heli mar haddii wakhtigu sidaas sari cidlo kaaga maan tegin iyo baa daawey noqone marka heestan waxaa la yidhaahdaa calaf waa codka macaan ee fanaanka maxamed dike cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine calafka sidaa yidhi ina kala cileey cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine cidla kaagamaan tegin kugumana ciyaarine calafka sidaa yidhi ina kala cileey carabkiyaylku waxay calashaa carshiga wax uga qoran carshiga wax uga qoran marxaba hay calaamaye haygu qaban calooshe cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad hele waxba hay calaamayey hay ku qaban calooshe cadilka ku kaalmay cashaday ahaataba calafkaagii waad heliyey kuma badin cidhidhiyo calmashada madiidine kuma badin cidhidhiyo calmashada madiidine nasiibka cileeyo weyday i caashaqa
ibraahim haye heesta madaxaa la sii luxaysa bal warqadda xigta raagi xaaji faarax yaxya oo jooga dhaqayaboor waxa ay ka tirsan tahay degmada galaadi waxaana aan jecla buu yidhi inaan salaamo muxidiin ilaye iyo bilo cabduqaadir xange iyo cawil muuse california iyo suheyb cagajilic iyo waxa uu yidhi maag maxamuud cigaal waxaay joogaan buu yidhi dhaqayaboor iyo jiracle oo ka tirsan galaadi waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan warqadan markana dhankayga ugu dambeysay ibraahim waxay naga soo gaartay aaba maxamed sheebey iyo hooyo xaliimo somow iyo eeda gaabin cabdiraxmaan iyo eeda axado nino cabdulaahi iyo maxamed shabey iyo maryan maxamed shabey iyo sacdiye maxamed shabey iyo nimco maxamed shabey shukri maxamed shabey iyo sahre maxamed shabey iyo cabdicasiis maxamed shabey iyo caasho maxamed shabey iyo faadumo maxamed shabey cabdinaasir maxamed shabey iyo maxiilo maxamed shabey iyo fardowse maxamed shabey iyo jawaahir maxamed shabey waxay leeyihiin waxa aan marka hore salaan ka soo go'day kashka iyo laabta aan ku salaameynaa shaqaalaha v o e da nuurta xasan deeqow iyo cabdinuur cumar aadan dhammaan dadkan oo kala jooga ah dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayay leeyihiin waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan lamaanaha ismaaciil maxamed shabay iyo marwadiisa sacdiye macalin maxamed nuur oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay ducaduna waxay leeyihiin waa dhankiina haye arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan ah, bashbash iyo barooqo eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba haye ibraahim reerkii lagu nastee lagu nagaado allahayow inaga yeel waa codadka macaan ee fanaaniinta hiba maxamed hudoon hiba nuura iyo weliba cabdinaasir macalin siciid heestaasi ayaana gabagabo u ah barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib damba ugu kulmi doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo barwaaqiyo naqiyo doog nimciyo raynaga oo sidoo kale heestu waxay gebagabo u tahay barnaamijkii galabnimo inta haddii laadha toddobada fidnimo aan kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdicaiis xuseen cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo galabnimo wanaagsan kuwada nool nimciyo raynaga oo kuwada nool oo noqona qayrkood kuwa ugu nasiibro nasiib badan oo noqona qayrkood kuwa ugu nasiibro nasiib badan reerkii lagu naste lagu nagaade reerkii lagu naste lagu nagaade
This program has come to you from the Voice of America, Washington.